Dadka beeralayda ah ee ku nool deegaanada dhaca waqooyiga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxa ay noloshoodu ku tiirsan tahay dalagyada beerahooda uga soo go'a oo ay u soo iibgeeyaan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Inta badan xilli roobaadka waxa ay dadka beeralayda ah la kulmaan caqabado kala duwan oo ay ka mid yihiin in ay xirmaan wadooyinka ay ugu soo safraan magaalada Kismaayo iyo in beerahooda ay biyo galaan sidaasna ay uga burburaan dalagyadii u soo go'i lahaa. Qaar ka mid ah beeralayda ku nool deegaanada waqooyiga ka xiga magaalada Kismaayo oo idaacadda Waamo la hadlay ayaa sheegay in roobka gu'ga oo deegaanadaasi ka da'ay uu saameyn ku yeeshay dalagyadii uga soo go'ayay beerahooda ee ay u soo iibgeyn lahaayeen Kismaayo sidoo kalena wadooyinka qaar uu roobku xiray.
Magacayda waa Qadar Xasan Maxamed waxaan ka tirsanahay qolada beeralayda oo beeraha ka dhibaataysan maadaama oo qudaarta meel aan soo marin aan laanahay wadankii roob uu xidhay meel aan kasoo bilaabna aan laanahay qudaartii bir magaalada aan ku keenna aan laanahay oo roob magaalada wadanka uu qabsaday dhulkii oo dhan roobaa xidhay qudaartiina beeraha ay nooga xayiran yihiin meel aan soo marin aan laanahay sidoo kale buulguduud wurkooy baarka ilaa iyo sangooni aaggaas oo dhan meel qudaar ay kasoo bixi karto ma jiraan dhulkii oo dhan roobaa wada xidhay meel aan kasoo bixinna ma lahan qudaartiina beeraha ay ku rafaadsan yihiin oo iyadoo maadaama silac lagu soo bixinayo sida kareetooyinka gaadiidka oo gaadiidka oo dameeraha sidaas aan kusoo bixinaa khasaare badan ayaan kala kulannaa oo waxaa ka mid eh qudaartii oo iyadoo la la guray oo la la habiyey bir loo soo qaaday labaa barteeda ku injeg meesheeda lay ku dhammaad khasaaradaasaan kala kulannaa waxaan jeclaan laheena inaan qudaarteena iyo waxaanno oo khasaaradeenna wax nool ku kabo aan ka helno dadweynaha soomaaliyeed inaan ka helno qudaarteena ay naga gubatay waxaan kusoo qaadan annagana aan haysanin maadaama khasaaradeena in wax nool ku kabo marka beerihii kalkaa markii oon gurigooda uu soo dhawaaday bii baa iga goy biyaa iga goy wixii oo aan taabay oo aan ku beertay dhan bir laga soo baxsanay intaan baan soo bixinay maanta intiina way hilaawila kule magaalana hadda uma qaadi karno biyihiiaa rafaadiyey hadda meeshii hadda aan deegaan hadna aan ka rabno laamiga way bacno ma haysano geediyaal baan soo dhiganay wax oo hadda aan ku saarnayna male